Qaraha ama xabxabku waa dalag ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay gaar ahaan xilliga kulaylaha. Gobolkan Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn uga baxo qaraha. Beeraleyda ayaa mara hannaan iyo habraacyo marka ay beerayaan dalaggan, sida uu sharaxayo Abuukar Maxamuud Jilcow.
qaraha mar horta waa in loo helaa beer aad iyo aad loo makiineeyey haddana loo helaa daawo markii biyo loo helaayo beerta intaadan biyaha ku shubin cagafaad geynay waa cagafaad marine cagaf markaad marisid biyaa ku shube biyo markaad ku shubtid biyihii ay dhammaadaan cagafaad geynay cagafaad marine hadda iyo shaqaalo waa la qodaa si looga daba tago qoyaankii markii la qodo ee biyo lagu shubo ee lagu shubo en, abuurkii la rido la abuuro waxaa dhacayso in webiga laga waayo biyo mararka qaar waxaad ku qasban tahay inaad beerta ceelka qodid ceelkaas biyaha ka soo baxaya calaalun aa loo dul istaagaa lagu shubaa biyaha haddaad tabarta aad ceelku qodaysid adan lahayn shaqaalaa biyaha doonaya waa la keenaa calaalun aa biyaha loogu shubaa intii uu ka gaaro en, fadhi uu ka gaaro baahasha la yidhaahdo humburuq humburuq hergelisaan dhahnaa ama shimbiruhu ay hoos galaan ay ku hergalaan inta uu ka gaaro markuu intaas gaaro intaas biyo aad ka daba wadid laba maalmood saddex maalmood kabacdi aad biyo ku shubaysid ee aad ku barbaarisid sidaas ayuu horta uu ku koraa waayo ma lahan webigu biyo ama tabar aad ceel uga dhex qodid beerta ma lihid sidaa daraaddeed wadantu waxay kugu kalifiyey in dusha lagu keeno biyo oo aad haween aad u dirsato haddana calaalun la sii dul istaago oo biyihii lagu shubo marka biyo ku shubidda haddana kale ah dad waxay maqlaan biyaa lagu shubaa saa waa ku yaaciyaan ma la rabo lunka saa u taagan ee uu ka soo baxay qaraha ayaad waxaad ku shubee koomba biye ama galaas hadba sidaa u taqaan calaalun sidaasaa horta baalka lagu koriyaa markay biyo la'aanu ay jirto ama fartu kuu soo saari weyso biyaha si aad beerta uga waraabsato markay biyaha kuu soo saari weyso waa lagu shubaa gacantaa lagu waraabiyaa markii gacantaa lagu waraabiyaa ku leeyahayna waa ama baaldi ama toban laad ku waddaa ama labaatan laad ku waddaa koombo baa hal koombaoo jaqafaad soo goosatay aad biyaha ku waddaa ama galaas aad guriga ka soo qaaddaa ku wadda aad haysataa waa u cabire cabirkaas kula shube marka laba maalmood hadba sida ciidda markaa carrada ay tahay
Tacabka qaraha ama xabxabka wuxuu u baahan yahay qorshe, daryeel joogto ah iyo waraabin. Waa haddii si wanaagsan loo maareeyo, wuxuu beeraleyda u noqon karaa miro faa'iido badan oo suuqa si fudud loogu iibiyo, dadkuna ay ka faa'iidaystaan, dhaqaalaha gobolkana uu noqdo mid gaara horumar wanaagsan.